بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين ودرسي سديداد كتابك شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما وكبل ما يقولك ومصنف كليه ما قولك إلا بدأ الشيخ ليه رحمة الله عليهما كتاب أحكام الصلاة وهي لغة الدعاء وشرعا كما قال الرافعي أقوال وأفعال إلى آخره كتاب أحكام الصلاة صلاة أحكام تيدي kitaabkii loo guntay ayaa halkani ka bilaabmaya wahiya salaadu luqatan ay fi lugati xagga af carabiga adducaau waa alla bari ama duco sallaa ay daca wa sharcan sharci ahaan curfiga shareecadana salaad waxaa la yidhahdaa kamaa qaala araaficiyu siduu raafici sheegayba aqwaalun hadallo ama oraahiyo wa afcaalun iyo ficillo muftataxatun bitakbiiri lagu bilaabo allahu akbar mukhtatabatun bitasliimi laguna dhammeeyo assalaamu calaykum bisharaa'ia makhsuusa ay maca sharaa'ia makhsuusa iyadoo shuruudo gaar ahna la ilaalinayo oo loola imanayo siduu raaficiba yidhi buu ina yidhi hore waxaynu usoo sheegnay raafici haddii war laga soo naqliyo kitaabku ku yidhina aan la sheegin waa halkee asharxu lkabiir unbuu noqonaya nacam tacriifkaasuu markaa u sheegay salaada maaragtay inay tahay aqwaal iyo afcaal allahu akbar ku bilaabanta assalaamu calaykumna ku dhammaata shuruudo gaarana leh الصلاة المفروضة وفي بعض النسخ الصلوات المفروضة صلاة فرلك أما صلاة فرلك أسلام الصلاة لكم قرنيت خمس شنوي يجب كل منها شنطة متكستوك بذي وحي كواجبتا بأول الوقت وقت بلوغيس وقت جيدة أي لا ضحي بلوغيس إيه مدول بكواجبتا وجوبا واجب لمن موسعا شانس له فرصة كبرنانت هذا يعني وقتي uu qofku haysanayo oo aan degdeg ahayn ilaa an yabqaa ilaa inta uu ka hadhayo min alwaqti waqtigii salaad walba maa yasacuhaa intii ku filayd uuni fayadiiqu markaasaa waajibkii uu noqonayaa mid cidhiidhi ah xiina idin waktigaasi oo aanu qofkii markaa fursad haysana la leeyahay ilow ilow waa inaad gasho yani salaaddu goormay waajibtaa salaaddu waxay waajibtaa marka waktigeedu soo galo marka waktigeedu soo galo iyay waajibtaa hase ahaatee qofku fursad buu haystaayo lama laha ilow ilow mar haddii waktigii soo galay salaada gal lama odhanayo oo waxaa la yidhaahdaa waajib muwasaca muwasaca waxaa loola jeedaa waktigii loogu talagalay wuu ka badan yahay iyadii waktigeedii baa ka badan salaadii waktigeedii yaa ka badan markaa nooca waajibka noocaasee waktigii loogu talagalay uu ka badan yahay ayaa waajib muwasaca la yidhaahda mudayiq goormay noqonaysaa salaadii ama waajib markaa la cidhiidhiyey marka waktigeedii uu ka hadho uun intii ku filayd intii iyaduun ku filayd markay hadho markaasaa wujuubkii ama waajibnimadii salaadu mid markaa mudayaqa ama la cidhiidhiyey ay noqonaysaayo aanad jaanis haysan fursad aanad lahayn lagu leeyahay salaadii hore ka gal aduhru ta koobaad duhurkii ay salaatuhu waktigaa duhurka ah salaadiisii weeyi qaala nawowiyu nawowi wuxuu yihi wasumiyat bidaalika salaadii duhur baa salaadan lagu magacaabay liannahaa salaadani daahiratun mid muuqata weeyi fii wasati nahaar oo maalinka bartankiisii la tukanayo oo aan qarsoonayn markaa duhridani min aduhuur baa laga keenay buu leeyay muuqashadii waxaa kaloo la odhan karaa mayane dee duhri waktigaa zawaalka markay qoraxdu ay iilato saacaddaa ayaa af carabiga duhri la yidhaahdaa salaadanna waktigaasaa la tukanaya markaa waa salaadii saacadda duhurka waayahay wa awalu waqtihaa waqtigeeda bilowgiisu zawaalu ay maylu shamsi waa qoraxda iilashadeeda can wasat الsamaai samada bartankeeda ay ka iilanayso wasat bifatxi الsiin wast haddii la yidhaahdo siinka la sukuuniyo waa bimacnaa bayna wasta alqowm ay bayna alqowm laakiin marka aanay bayna meesha anfacaynin iminka bayna asamaai dee can bayni asamaa ma soconayso markaa wasat siinka waa la fatxinaya markanoo kale in la sukuuniyaana way bannaantahay laakiin markay bimacnaa bayno tahay iyadu mar walba waa sukuunsanta can wasati asamaai samada bartankeeda ka iilashada ay markaa ka iilanayso weey laa binadari linafsi linafsi اlamri iilashadaasi oo aan ahayn marka laga eego xaqiiqada bal limaa yadharu lana ee waa uun marka laga eego waxa inaga inoo muuqda qoraxdu kolka ay bartanka ka iilato xaqiiqadeeda inaynaan dareemin baa laga yaabaa laakiin inagu de waxa wey markaynu ishii ku eegno mar baynu is odhanayna wa taa iilatay markaasaynu markaa inagu aynu xisaabsanaynaay xaqiiqada laynuguma kelifino dee xaqiiqadu xisaabaad iyo hawlo adag bay u baahan tahay wayucrafu dalika almaylu iilashadaa waxaa lagu garanayaa bitaxwiili اdilli harku inuu markaa ay bitaxawulihi tawiil maanta bimacnaa taxawul uune harkii inuu isu bedelo ama ay qoraxduba u guuriso haddaad sideeda u dayso ilaa jihati اlmashriqi dhanka bariga bacda tanaahi qisarihi marka uu soo dhamaado gaaba ay soo dhamaato gaabashadiisi alladhi huwa gaayatu irtifaaci الshamsi gaabashada dhamaadkeedaa soo ah halkii ugu dambeysay kor u kaca qoraxda halkii xaggan galbeed buu xigaa markay soo baxdo markastay qoraxdii kor u kacdo halkii wuu soo gaabanaya soo gaabashadaasi waxay dhammaanaysaa markay qoraxdu halkii ugu sarraysay taagan tahay ayaa isaguna uu harkuna ugu gaaban yahay deetana wuu wareegayaayo harkii dhinacan jiray dhinacan kale u wareegaya markuu sidaa u wareego ee uu adnaa ziyaada in yar oo siyaada ah uu bilaabo waxaad ogaatay inay qoraxdii iilatay markaasaa markaa waqtigii duhurku soo galay wa aakhiruhu aakhirkiisu ay waqti duhri duhurka waqtigiisa aakhirkiisu idaa saara dillu kulli shayin milahu wax walba harkiisu waa markuu leekaado bacda ay hayra dilli zawaali marka laga reebo harkii markaa zawaalka harkii iilashada intii yareeda soo hadhay markuu soo gaabtay soo gaabtay markii ugu gaabnaa intii soo harsanayd kaasaa la yidhaha dillu zawaal markaa bacda dilli zawaali harkii zawaalka mooyaane haddii hayrada uu ku macnaya aanu ku fasiro ama bacda dilli zawaali dillu zawaalkii kadib inta kale ee markaa ku korodhay waa inay shaygii leekaato wadilu dilligu luqatan luq ahaan assatru waa asturka تقول واحد ونسى أنا في ظل فلان أما الستر وواحد واحد أسترة تستر تلان ستر تلان ومستر تستر تلان حيو حستر يوي تقول واحد أنا في ظل فلان أي ستره نكا هبر أه أستر كيس أيان كترايو يعني نكاس با يقف لهم وي أو يعني أنكو أسترنا وليس الظل عدم الشمس مركا يعني أفعل بيان ساسا مركا وراء لكن ده هذا حركي أيا ظل الله استعمال لانه يس معناته وقرحدي بعد وكا استري وليس الظل هركو ما هبوري عدم الشمس قرح لعانت معها كما قد يتوهم سيدا لإسموت سينيو هركو قصب معها إنه كان شيء قرح ذيو لقاء قريب يري بل هو أمر وجودي وأرن تريتان له مخلوقه إلهي أبو يخلقه الله تعالى إلهي أبو ربو يري لنفع البدن وغيره سئو تشركه وأنفعه iyo wixii kale da xikmadaha kale ku jiraba iyo ilaahay uu abuuraa wuxuu gala jeedaa sheekhu hadba hadii la sheego macnaheedu qorax baa jirta maaha oo qiyaamahaba ee ama de waxa weeye dadka markaa ee muslimiintii maalinta qiyaamaha harbay harsanayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u abuurayo ama harka carshiga harka carshigana macnaheedu maaha qoraxdii baa ka sarrayso oo qoraxdii baa deetana uu markaa xijaabay ma aha saasuu markaa sheekhu doonaya inuu yidhaahdo khasab ma aha haddii had la sheego in qoraxi ay meeshaa jirtaa khasab ma aha buu leeyahy waa arrin markaa xaggii caqiidada calaaqalada walcasru casarkii ay salaatuhaa salaaddii casar baynu sheegaynaaye marka casri waktigana waa la yidhaahdaa salaaddii lafteedana casri waa la yidhaha magaceedii wey sida duhurna waa la mid marka haddaad salaatu lcasri ama salaatu duhri tidhahda mu'anas bay noqonaysaa haddaad alcasr iyo alظuhr iyo tiraahdana mudakr iyo muanasba waa laga dhigi karaa wasumiyat bidaalika sidanaa lagu magacaabay casri baa lagu magacaabay limucaasaratiha waqta alghuruub waayo waxay la wakti tahayo yani u dhowdahay buu ujeeda mucaasaradu waa inay labada shay isku wakti noqdaan waxay la wakti tahay yani wuxuu ujeeda waxay u dhowdahay qorax dhici bay u dhowdahay marka halkaasaa deetana casrida laga keenay buuri wa awalu waqtiha waqtigan casarku halkuu ka bilaabmaa aziyaadatu calaa dili اlmili waa in harkii markuu shaygii leekaaday uu in yar kordho markaa kororkaasina waa inagii hore usoo sheegnay muddadaa kor ziyaadada lafteedu waqtigii casarkay ka mid tahay kor hadduu shayga harkiisii leekaaday marka diligii istiwaaga ama zawaalka laga laga reebo casarkii waa soo galay walilcasri casarku wuxuu leeyahay khamsatu awqaatin shan waqti shan waqti buu leeyahy yani waqtigiisa shan magac baa loo kala sameeyaa shan xukun ayuu kala leeyahay axad marka maaha in shan waqti oo kala duwan waa isla waqtigiisii uun ayuunbaa la qaybinayaayo magacyo kala yeelanaya axaduhaa qaybta koobaad waqtu lfadiilati waa waqtigii fadliga badnaa wa huwa ficluha waa in la sameeyo salaada awala alwaqti salaada waqtiga bilowgiisa salaad waliba waqtiga bilowgiisa ayaa afdalkeeda ah markaa bilowgii waa waqtulfadiila la odhanaya waathaani qaybta labaad waqtulikhtiyaar waa waqtiga uu qofku ikhtiyaar u leeyahay inuu markaa iska sameeyo oo yani waxa wey waa waqti qaybaha kale ka fadli badan qofkuna uu markaa ikhtiyaar u haysto laakiin isaga laftiisa ayaa dee sii kala fadli badan oo bilowgii iyuunbaa kasii fadli badan وأشاaر لh المصنف ka مصنفku wuxuu ku sheegay buu yihi شheekhu بqowلihi hadalka uu yihi وآakhiruhu casرka aakhirkiisu في الاkhtiyaari ay fي waqti الاkhtiyaari marka markaa aynu ka eegno xaggii waqtiga اkhtiyaarka ilىa ظil الmiثlayni waa ilaa inta harku uu shayga labadii leekaanayo ayaa waqtuالاkhtiyaar la yidhaahdaa oo yani waxa wey waqtigaasi غayrkii wuu ka fadli badan yahay isagunaa sii kala fadli badnaadeen والثالث كصدحات وقت الجواز ووقتي صلاة أي بنانيد أي مع الكراهة تبا مركا الله أراني يدو مركا يعني كراهنا أي مركا تشرتو ولا كراهية سنة وأشار له المصنف شغوح كشاك كان بقول هذا الكويري وفي الجواز إلى غروب الشمس وقت الجواز كنا وقت أي صلاة يسكبر نانتا إن مركا ديب لو أقول لكو لكن لكراهية سنة وإلى أنت قرحتك نعيسو marka waqtul karaahaasi wuxuu ka bilaabmaa baa la yidhi markay qoraxdu casaato ma cawlaan ay noqoto marka ilaa inta qoraxdu ka dhacayso ayaa waqtul karaaha la yidhaahdaayo salaada inaad waqtigaa gaadhsiiso iyo makruuha laakiin kuma dambaabaysa waraabicu ka afraad waqtu jawaazin bilaa karaaha waa waqti waqtu jawaaz leena waqti salaadu ay bannaan tahay in loo dib dhigo karaahana aan lahayn laakiin sidii fadliga badnayd ay ku seegtay wa huwa waxa weeye kaasi min masiiri dilli milayni laga soo bilaabo harku markuu shayga labadii leekaado ila isfiraan ilaa inta qoraxdu ay casaanayso ama ay cawlaanayso marka harkii baa laba leekaaday laba laab noqday laakiin weli qoraxdii may casaan waa waqtu jawaaz bilaa karaaha markay markaa casaato cawlaan noqoto waqtulkaraahihii baa la gaadhay ilaa inta qoraxdu ka dhacayso ayuu waqtulkaraahihina soconaya waalkhaamisu ka shanaad waqtu taxriimin waa waqtigii xaaraanta ahaa yani in salaada loogu dibdhigaa ay xaaraanta ahaydo wa huwa kaasi waxa weye taakhiiruhaa waa in salaadii loo dibdhigo ilaa an yabqaa min alwaqti ilaa uu ka haro waktiga maa laa yasacuha waxaan ku filayni salaadii salaadii inaad dib dhigto ilaa waktigii uu ka harayo wax aan salaadiiba ku filayni taasi waqtulxurmaa la yidhahda ama waqtu taxriimo waa waqti ay xaaraan tahay salaada inaad markaa gaadhsiiso dib ugu dhigto والمغرب صلاه مغرب ayaa iyaduna kamid ah oo markaati saddexaad noqonaysa ay salaatuha baa laga wadaayo salaadii magaca lahayd salaadii maghrib weey marka maghrib sida waa qorax dhici hadana salaada lafteedii baa maghrib loo bixiyay marka imika salaatuha markuu leeyahay waa salaatul maghribi maghribtii marka muannas ka dhigay waayo maghribtii maanta waa salaadii lafteedii waa salaadiyo waa salaadii un baa salaadii loo idaafiyay sida shahru ramadaano oo kale idaafada ay bayaaniyadu ay bayaaniye oran jireen wasumiyat bidalika magacaasa loo bixiyay salaatu al-maghrib baa la yiri li fi'liha waqta al-ghurub waayo waxa la sameeyaa dawaa markii qorrax dhacu marka markay qorraxdii dhacdo iyo salaadan la sameeyaa saa marka salaatu al-maghrib loo yiri wa waqtuha iyada waqtigeedu waahidun waa mid qura yaani wuxuu jeeda waa mudayyaq waa waqti ciriirsan oo iyaduun ku filan oon ka ziyaado ahayn wahuwa waxa weeye quruubu shamsi qorax dhaca weeye ay bijamiici qursiha baa laga wadaa qursigeedii yani jirmigeedii oo dhan qoraxdii jirhkeedii o dhan waa inuu qarsoonaado qursigeedii oo dhan walaa yaduru baqaau shucaacin bacdahu dhib keeni maayo in markaa shucaaceedii iyada dabadeed dhicitaankii dabadii bacda alghuruubi ghuruubkii dabadii in shucaacii qoraxdu iyo fallaadhaheedii ay sii baaqi ahaadaan taasi waxa weeyaan dhib ma lehe dee waktigii salaada waa la gahay kol haddii qoraxdii ay qarsoontay وبمقدار ما يؤذن الشخص إلى أن يقدر وبمقدار مع مقدار ومع مقدار وقرح دعي إيو ولبا قدرك ما يؤذن أنت وقفك أدميه الشخص ويتوضأ ويسيسنيه أو يتيمم أما وقبقبيسن يهدو دا قبقبيس كنت كنيه ويستر العورة ونركي ومركا عورتي سكو أستري حرانيه ويقيم الصلاة صلاة ومركا أقيميه ويصلي خمس ركعات شرق عضادنا وتكنيه صدح دي فرلك أها إيه laba sunno ah haddaynu labadii ka horeeyey xisaabinana toddoba ragcadood bay noqonaya wa qowluhu hadalka uu sheekhu yihi wabimiqdaari ilaa aakhirihi saaqitun fii bacdi nusakhi lmatni intaasi kitaabka nusakhdiisa qaar bay ka dhacday buu faida inqada almiqdaaru lmadkuuru qadarkaa aynu sheegnay markuu dhammaado qoraxdii baa dhacday weysaad waad weysaysatay dharkii baad xidhatay shantii ragcadood baad tukatay ama toddobadii ragcadood kharaja waqtuha saasuu waqtigii ku baxayba waqtigii salaadu saasuu ku baxay وهذا هو القول الجديد كاسي وقول كي جديد كهي عصباء ايه ضمب ايه شافعي شافعي قول كي اه واجي ضمب ومركا فتوون جيري وكتغي كاسو اها والقديم مذهب كي سي هره انتي هره او قبينا ورجحه النووي امام النووي وابو رجحه ان وقتها وان وقتيده يمتد فتسيهي الى مغيب الشفق الاحمر الى iyo marka casaanku uu maqnaanayo shafaq cas shafaq waa waxan midabkan cas ee ka dambeeya qoraxda midabka guduudani ilaa inta uu maqnaanayo in waqtigeedii uu baaqi yahay ayaa qowlkii hore ee shaaficiye madhabkiisii hore uu ahaa nawowina isagii buu rajaxay oo axaadiis badan baa taageeraysa buu yidhi isagaa markaa muctamada kaa qadiimka ah iyaa halkan muctamad noqday oo madhabkii markaa imika isagaa la fadwoonayo walcishaa صلاه العشاء بكسر العين عينك والله كسر ممدود وانا لمديو همزه ودنبيو عشاء وياني اسم لاول الظلام افعل بي اهان وحو مغع او يahay mugdiga ama maartay bilowgiisa habeenka habeenka madowgiisa qaybtiisan hore baa isha la yiraahdo wasumiyat as-salatu bidhalika saladan hadaba isha ina waxa isha loogu magacaabay li ficliha fi ta waxa la sameeyay habeenka qaybtiisa hore وأول وقتها يد وقت قد وحو كبلابما إذا غاب الشفق الأحمر مركا ومركا مدب كاعسي ومقناضه وماشا كبحه مركا سا وقت عشاء وبلابما وأما البلد الذي لا يغيب فيه الشفق وأما البلد نولك لكن بلدك أما وطنك الذي لا يغيب فيه الشفق آنو مدب كاسي كبا مقنانين وضمد قار باجرة آن مدب كاسي قرصونان با wadankii aanu midabkaasi qarsoonaanaynba imika yurub oo kale meelaha qaarkood dee sidii ay casaankii u arkayeen unbay haddana dhinacna soo caddaanaysa oo salaadii subax ay xaggan ka soo gelaysa waayo marka horeba qoraxdu xaggaasay ka maraysaa meel fog bay ka maraysa oo aan markaa u dhoweyn marka xaggaasay ka dhacday midabkii oon weli wada tegin unboo dhinacii kale salaada subaxna ay u soo caddaanaysa marka kuwaasi wixiiba kama maqnaana maxaa la samaynayaa sheekhaa kuu sheego wuxuu ku yidhi wa ama albaladu aladii beledkii isaga laa yagiibu fiihi shafaqu aanu midabkaasi qarsoonaanaynin fa waqtu lcishaai fii xaqi ahlihi dadka wadankaa degan iyaga waxaa xaqooda uu noqonayaa waqtigii cishaayigu uu noqonayaa an yamdiya in ay tagto bacda alguruubi qoraxdhaca dabadeed zamanun waqti yagiibu fiihi uu maqnaado shafaqu aqrabi lbilaadi dhulka qaybta dhulalka ama wadamada ka ugu soo dhow iyaga shafaqoodi u maqnaanayo ilayhim iyaga ugu soo dhow yani an yamdiya waa inuu tago bacda alghuruubi qorax dhaca dabadi zamanun waqti yagiibu fiihi uu isagu maqnaan karo shafaqu aqrabi albilaadi ilayhim dhulka iyaga ugu soo dhow shafaqoodi ha marka meesha ugu soo dhow ee shafaqu uu ka maqnaado ee uu qarsoomo ayay odhanayaan war bal noo sheega intee u dhaxaysa marka imise saacadood ay qoraxdu dhacsanaato ayaa uu shafaqu qarsoomaa kolkii markaa dee la yidhaahdo intaasoo daqiiquu sii jiraa intii unbay tirsanayaan kolka intii ka dhammaato waxay samaynayaan way iska cishaaigii bay tukanayaan ee la odhan maayo salaadii cishaai waa idinka dhacday la odhan maayo walahaa waqtaani salaadan cishaai waxay leedahay laba waqti axaduhumaa waqtiga hore waqtu ikhtiyaarin waa kii markaa waqti ikhtiyaarka ahaa ee ay fiicnayd salaada in la sameeyo dhexdiisa wa ashaara lahu lmusanifu sheekhu wuxuu kaa ku tilmaamay biqowli hadalka uu yidhi wa aakhiruhu cishaa'iga aakhirkiisu yemtadu wuxuu fidsan yahay fi likhtiyaari marka xagga ikhtiyaarka la ego waqtulikhtiyaarkiie ilaa hulusi leyli habeenka saddex meeloodoo meeshiisa hore ilaa inta ay ka tegayso waa waqtulikhtiyaarki waa waqtigii fiicnaa wathaani ka labaadna waqtu jawaasin waa waqti ay banaan yani waqti markaa ay banaan tahay salaadii in la sameeyo oo jawaas loo idaafeeyey laakiin dee laga fadli badan yo laga fiican yahay wa ashaara lahu wuxuu ku sheegay isagana biqowli hadalka uu yihi wafi ljawaazi xagga banaanida haddaynu ka eegno ilaa uluuci ilfajri ahaani waqtigii cishaayigu wuxuu markaa ku dhammaanayaa ilaa iyo maaragtay soo bixidda waaga maaragtay dambe waa beriga ilaa waa beriga ayaa markaa cishaaygii uu joogaya الفجر الثاني أي الصادق وواقع رنطة مركا وهو المنتشر يسرع بنا شغله وحو يلواك وباهسن يهي ضوءه افتين كيسو معترضا يسرع سبلع بالأفق عرك حق أسره يسرع مركا سبلع ويالا كسدا وباهي ويا أما الفجر الكاذب كيسرع فجر بينا لها الله يراضي كاذب كالله يراضي أما واقع بينا لها إيه فيطلع يسوي صباحا قبل ذلك كاس مارت هرتيبو صباحا معت... آه... لا معترضا يسوي ان بلع ان وباهسنين بل مستطيلا بل waxa weey mid dherer u kacayo weey zaahiban fi samaa oo xagga cirka u baxayo weey waqtiyada qaar kood baa la arkaa baa thumma yazulu kaasi kadibna wuu baabaa wa taqabuhu dhulmatu mugdi baa ka dambeeya walaa yatacallaqu bihi xukmun kaa isaga xukun kuma lama xidhiidhsano isaga xukun oo ka dhalanaya ma jiro iftiinkaa marka hore la arko wakhtiyada qaarkood ee kor u baxaya ee haddana baaba'aya kaasi isaga xukun kuma xidhna buu yidhi sheekhu marka baabi'iddaa iyo aad bay uga hadlaanoo qolyaha qaarkood waxay yidhaahdaan mayane horta waxaan wakhtiyada qaar baa la arkaa bay yidhaahdeen meelaha qaar baana laga arkaa qolyahan markaa falakiyiintuna hadalay ka yidhaahdo sababta maaragtay iftiinkani xagguu ka yimid iyo waxaas iyaguna aad bay uga hadlaan waxay markaa sheegaan qaarkood ma baaba'e eh siduu markaa isaga jiro ayaa markaa waagii kale uu ku dilaacaana waa la yidhi lakiin sheekhu hadda waa kanina yidhi wuu baaba'ayo mugdi baa ka dambeeya kadib uu haddana kan kale baahsani uu markaa yimaadaan wadakare shaykhu wuxuu sheegay sheekhii abu xaamidin sheekhii abu xaamid la odhanayey ana lilcishaa'i waqta karaahatin in cishaa'igu uu leeyahay waqtu karaaho وهو ما بين الفجرين واللبد الفجري كا كاذب كي كا صادقة انت ودحايسا ووقت عشاء كمي تاي لكن وقت كراهه بو الشيخ ابو حامد الاسفرايني ويان الشيخ ابو حامد ديك كنت شافيه كو اركتد وابو حامد الاسفرايني احمد بن محمد شيخ العراقيين وشيخ بغداد وقتي سافر بقول يلح بو دنت وص ما يوا خلد يا غزالي حاشيه بيجوري ومركا وحبدا ولا سيغي هذه الشيخ ابو حامد لا يراهو waxa weeyaan waa abu hamid al-isfirayini الشيخ ابو حامد طلعته ابو حامد الاسفرايني اما غزالي الغزالي ابو كوغو ايمان كتبت الشافعيه هذه ابو حامد حتى لا يراهو ابو حامد الغزالي با لو راعين واصطلاحات كمتها وعرب الصبح صبحي اي صلاته صلاه الصبح صلاه الصبح ها وهو لغه اول النهار لغه ahaan subaxu wax weey waa maalinta galikeeda hore ayaa subax la yiraahdaa wasumiyat wasumiyat salatu salati baa loo bixiyay bidalika magacani li fi'liha fi awwalihi maxaa yeelay waxa salaadan la sameeyaa bilowga laga sameeyaa maalinta bilowgeedii ayaa dee laga sameeyaa maadaama maalinta wax weey maalinta xaggeedii hore laga sameeynayo ama subaxa xaggiisii hore laga samaynayo isagii baa loo tiiriyo salaadii subax baa la yiri lificliha fi awali xaggeedii hore ayaa laga samaynaya walaha salaadani waxay leedahay kal casr sidii casarka oo kale khamsatu awqaatin shan waqti أحدها مدكيد وقت الفضيلة وقت جي فضل قبل ما عرفت اللي هو نسبي فضل لها وهو أول الوقت مركا وقت الفضيلة الصلاة واللي هو إلى لكن ده الشيخ صلاة قارب إنه الشيخ salaadii casar shan buu inoo sheegay qaarkood baa toban gaarsiiya qaar baa toddoba gaarsiiya mid walba halkiisaa loogu tegi doonaa wathaani ka labaad waqtulikhtiyaari waa waqtigii markaa mukhtaarka ahaa ee la doortay ee inta kale ka fiicnaa wadakarahu lmusanifu musanifku wuxuu ku sheegay fii qowli hadalka uu yidhi wa awalu waqtiha salaadan bilowgeed waqtigeeda bilowgiisu طuluucu اlfajri الثaani waaga dambe waa beriga ihi inuu markaa soo baxo واخره اخر كيسو نفي الاختيار حق اختيار markay naagna waqtiga la doortay ila isfaari wa ila iyo inta oo marka dhulku cadaanayo marka inuu xoog u cadaadana maahe waxa la yiri qofku qofka u soo dhawaada iyadoo dalay iyo waxba toona aanay jirin marka uu kala soocayo dadka marka ag marmaraya markaas marka isfaarki uu bilaabmay marku marka aad u sii cadaadana da waa isfaar si marka waxa weeyaan adkaaday un buu noqonaya ee aad ila qofka ka fog arki karto وهو إسفارك الإضاءة وإفتينك والثالث وقتك الصدحات وقت الجواز ووقته صلاة إن لو دب لقاء أي بناني لكن لقفي عنا وأشار له المصنف بقوله سكن المصنف كوحي كشك هذا الكويري وفي الجواز حق الجواز أي بكراهة كراهة أيان الله سعونا يساء إلى أن يقارب طلوع الشمس وفي الجواز بكراهة أي بكراهة وقتك مركعي صلاة لو دب لقاء أي بناني iyada oo la karaahiyeynayo waa ila an yuqaariba ila inta uu ku dhawaanayo tuluuca shamsi qorax soo bax war raabicu ka afraad marka iminka an yuqaariba waa sharax waa sharax sharaxeenana sharaxu de laba qaab waa loo qoraayo oo sharxi mamsuuj ah sharax isaga iyo matnigu isku dhafan yihiin iyo mid aanay isku dhafnayn oo intuu qowluhu yiraahdo qowluhu la sharaxay sida ibka bayjuuriga oo kale qowluhu buu ku oranayaa markuu da sharaxayo sharaxan waxa shida si saaray ka marka isagu waa sharax mafsuul ah uu ka baxsan yahay matniga matniga kuma dhex daadsana laakiin sharaxan imika ibn qaasim isaga iyo matnigi way isdhex gashan yihiin oo waa isku hal kitaab oo kale markaas oo kale waxa la ilaaliyaa kitaabkii hore aad sharaxaysay i'raabtiisi inaanad bedelin imika halkan maxay ahayd وفي الجواز marka matnigi akhrido ila tuluu'i ash-shams tuluuc way jirnaydo da ilaa bay ku ayay ku jirnay laakiin sheekhu markuu sharxii soo dhex galiyay maxay noqotay ila an yuqariba tuluu'a ash-shams marka matnigi waa bedel may sawma waxyaalaha la iska ilaaliyo kamita marka waxa way iraabti ila kitaabkii lama rabo inaad bedesho kitaabkiina sidiisa waa inaad u dayso aad hadana sharaxdo marka waa inaad xataa iraabtii kitaabka aanad waxba ka bedelin laakiin marka halkan way way dhacday waa ka sheekhi ee tuluucidii tuluuca bay ka noqotay ila an yuqariba ila inta uu ku siganayo tuluuca shamsi ama uu ku dhawaanayo qorax soo bixi war raabicu ka afraad jawaaz bila karaah wa waqti yani banaan la oo waliba karaahana aanay la soconin la karaahaysanaynin wa ila tuluuci al-humra markii cadaanku amaartii waagu uu yar cadaado ila inta waxa weeye uu soo casaanayo meesha cadawdu ay ka soo baxaysa yani cadawdu soo dhawaanayso marka cadawdu soo dhawaato de halkii qorax soo bixi aad buu u guduudanaya marka cadawdu soo dhawaatada marka casaankaasi markuu soo baxo waqtigii markaa makruuha ee karaahada ahaa ayaad gashay wey wal khamis ka shanaad waqtu tahriimin waa waqtigii xaaraanta ahaa ama la xarimayay وهو تأخيرها وإن صلاة لو دبدقه إلى أن يبقى من الوقت إلى وقتك كهري ما لا يسعها وحان كف الليل فصل وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء وشرائط وجوب الصلاة شروطها صلاة أي كواجبتا ثلاثة أشياء وصدح شيء هل كان نحن مكان نقول رميا شروط وجوب الصلاة صلاة أي كواجبتا محال الله شرط يقفك أي كواجبيس والشراط وحي لا ذلك شروط الصحه ويلاد شروط اي ku ansaxdana way leedahay shuruudul wujubna way leedo shuruudo ay markaa ku waajibtaa wuxuu wa sharaayit wujubi salati salada waajibideeda shuruudaheedii thalathatu ashyaa saddex arimood weey ahaduha midka koobaad al islaam wa islaamnimadii fala tajibu salatu saladi kuma waajibtu ala al kafir al asli gaalki gaalnimada u dhashay kafir al asli wa gaalki gaalnimada ku dhashay weey ka isagu saladu kuma waajibta yani waxa laga wadaa haduu soo islaamo waa kane walaa yajibu calayhi ku waajibi maayo qadaauhaa inuu soo qalleeya idaa aslama markuu soo islaamo soo qallee salaadihii intii gaalnimada aad ku jirtay ku dhaaftay lama odhanayo laakiin aakhira hadduu ilaahay la kulmo isagoo gaala waa lagu ciqaabayaa salaaddii uu ka tegey iyo sekadii uu ka tegey iyo gaalnimadiiba wa ama almurtadu kii isagu aan gaalnimada u dhalana ridoobay fatajibu calayhi salaatu kaa salaadu way ku waajibi wa qadaa'uhaa qallaheeduna wuu ku waajibi in caada ila alislaam haddii islaamnimadii uu ku soo laabto dee waxa weeye salaadihii intii uu gaalka ahaa dhaafay inuu qalleeyaan laga doonay markaa saasaad gaalkii u kala saaraysa waathaani shardiga labaad albuluuqu waa qaangaadhki falaa tajibu calaa sabiyin wa sabiyatin inan yar iyo inan yar salaadu kuma waajibto walaakin yu'maraani hase ahaatee labadaba waa la farayaa bihaa salaadii bacda kamaali sabci siniina toddoba sannadood markay u dhammaadaan in xasala tamyiizu biha hadday ku garaadaystaan wey toddoba jir markay noqdaan hadday garaadaystaan ay wax kala garanayaan oo tamyiiskii toddoba jirkii uu ku xasilo salaadii waa la farayaa mas-uulkoodii weligoodii qofkii ka mas-uulka ahaa iyay waajib ku noqonaysaa inuu salaada uu maaragtay faro oo uu baro wa ilaa haddii ilmihii aanu intaa ku garaadaysan toddoba jirkii fa bacda tamyiizi markuu garaadaysto wax si fiican u kala garto markaasunbay waajibi salaaddii in la faraa wayudrabaani waa lagu garaacaya calaa tarkihaa salaada ka tegidda ay ka tegayaan bacda kamaali cashri siniina toban sannadood markay u dhammaadaan hadday salaada ka tagaan waa la ulaynaya yani waxbaa lagu dhufanaya yudrabaani waxbaa lagu dhufanaya والثالث كصدحات شرطك صدحات العقل وقراتك فلا تجب صلاتك ما واجبته على مجنون قفك والله وقوله هذا الشيخ يري وهو حد التكليف عقلك عقلك وهيرك marka qofka marka kalifaada in ahkaamta lagu hadla ay ku caliqan tahay saaqitun way ka dhacsan tahay fi ba'd nusakh al-matn kitabka matniga Abu Shujaa nusakhiisa qaarkeed intaas kuma qorna buu oo caqligii baa la tacriifinayaayo waa xad takliif la leeyahay waa halka takliifku uu ku xidhan yahay oo qofka hadii laga waayo aanu mukallaf ba noqonayn oo aan shariicada lagu hadlaynin والصلوات المسنونات صلاته سنياشا ahaa خمس شن وي العيدان لبدي عيدود أي صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الفطر ذا يو عيد الأضحى صلاة عيد عرف والكسوفان إيا لبدي كسوف طيح مدوباتك على مدوباتك أي صلاة كسوف الشمس وحوش إذا صلاة قرح مدوباتك وخسوف القمر يديح مدوباتك والاستسقاء إيا الرب دونتي أي صلاة صلاة الرب دونتي والسنن التابعة للفرائض سننتا أما سنياشا فرلك, فرلك سور راعا ويعبر عنها أيضا وحا كلاو لغو مغعابا بالسنة الراتبة سنة الراتبة أبان الله يلعب سنة الرواتب أبان أيا لغو مغعابا وهي يدنا وحوي أه سبعة عشر ركعة مركا هي بس كغفر الله هي يدنا وحوي سبعة عشر ركعة وحوي تضبئية تبرك وهي ذا سوق قاسي الله مباها ويوصنا التابعة للفرائض أه haddaynaan halkii hore day ku cadfin halkii horena shan buu inoo soo sheegayo shantii way dhammaatay alciidaani walkusufaani walistisqaa intaas way iskoosatay wasunanu taabicatu dani mubtada cusub bay noqonaysa markaa khabar bay u baahan tahay wahiya meeshaa iman mayso cadafkaasi iman maayo hiya sabcata cashara ragcatan toddobi iyo toban ragcadood weey ragcata alfajri subaxa labada ka horeeya wa arbacun qabla duhri afar duhurka ka horeeya wa ragcataani bacdaha iyo laba duhurka ka dambeeya وأربع قبل العصر أفر عصر ككهري وركعتان بعد المغرب لبا صلاة المغرب كضنبي وثلاث بعد العشاء صدح عشاء كضنبي أو يوتر وكو تريسنيو بواحدة منهن مد كمدا een marka laba fajarkii ka horeeya garanay afarna duurkii bay ka horeeyaan buu yiri labana way ka dambeeyaan marka way kala akiday laakiin afarna casarkay ka horeeyaan labana maghribkay ka dambeeyaan saddexna cishaayigay ka dambeeyaan ay midi witri tahay labada kalena cishaayiga markaa raatibadiisii ay tahay walwaaxidatu xabadda uu sheegay hiya aqalulwitri witrida inta ugu yar weeye ragcaddu wa agaru inta ugu badanina ixdaa casharata ragcatan koob iyo toban ragcadood weeye wa waqtuhu witriga waqtigiisu bayna salaati alcishaai wa tuluuci alfajri wuxuu u dhexeeyaa salaada cishaaye iyo waa beriga intaasuu udhexeeya hadduu cishaayigii qofku tukado waqtigi witr waa u furaya haduu jamcu taqdiim waqtigi salaadii maghrib iyo salaadii isha haduu isu geeyo oo jamcu taqdiim xagga hore ka tukado witrigiina wuu iska tukan karaa falaw awtara hadduu witri witriyaysto qabla cishaa cishaa'iga ka hor camdan si ula kas ah aw sahwan ama maaragtay uu sahwiyo lam yuctada bihi la tirsan maayo witrigaa isaga waraatibu lmuakadu raatibkii muakadka ahaa min daalika intaa rawaatibta aynu soo sheegnay inta ka muakadkee la adkeeyey kullihii waxaasoo dhan isku wada daro cashru rakcaatin waa toban ragcadood u ragcataani qabla subxi laba subxa ka horeeya wa ragcataani qabla duhri laba duhur ka horeeya wa ragcataani bacdaha laba duhurka ka dambeeya wa ragcataani bacda almaqribi laba maqribka ka dambeeya iyo wa ragcataani bacda alcishaa'i laba cishaa'iga ka dambeeya intaasaa muakada tobankaa waa marka aynaan witri la tirin witridu waa muakad iyaduna sunno muakada weeyi laakiin waxaad moodaa shaarixu inaanu isagu witrida rawaatibta ku tirinin wa halaaثu nawaafila saddex salaadood oo sunnayaali muakadaatun kuwo iyaguna la akiday weeyaan iyagu markaa rawaatib maaho faralkii lama socdaan laakiin iskood iskood bay u taagan yihiin waana la akiday oo la adkeeyey axad waa hayru taabicatin lilfaraa'idi waa kaa ku yidhi iyadoo aan markaa taabic u ahayn oo aan soo raace u ahayn faralkii axaduhaa mid ka koobaad salaatuleyli waa salaatuleylkii qofku inuu habeenkii salaad iska tukado wanaflu lmulaqu sunnaha mulaqa mulaqa waxaa laga wadaa aan tira ku xidhnayn fi leyli habeenkiibuu afdalu ka fadli badan yahay min anafli mulaqi sunihii mulaqa ahaayee fi nahaari maalinta la tukanaya nafliga sunnaha mulaqii ee aan tira lagugu xidhina iska tuka uun lagu yidhi inaad habeenkii tukato iyaa ka fadli badan inaad maalintii tukato oo salaatuleylka ayaa salaatunahaarka ka fadli badan wey wanaflu wasata leyli afdalu haddana habeenkii baa lasii kala fadiliye habeenkii dhexdiisa inaad ka tukato ayaa markaa ka fadli badan awalkiisa wanaflu wasata leyli habeen barhka inaad tukato ayaa afdalu fadli badan oo ka fadli badan awalkiisi iyo aakhirkiiba haddaad saddex u qaybiso wey haddaad habeenkii saddex qaybood u qaybiso saddex qaybood oo isleeg haddaad u qaybiso qaybta dhexe ayaa markaa fadli badnaanaysa uma aakhiruhu afdalu haddaad laba u qaybisana nuska dambe ayaa fadli badan wahaada liman qasama leyla alaaan kaasi buu yidhi waa qofkii habeenkii saddex u qaybiya cafwan wanaflu wasata leyli afdalu habeenka habeen barhka inaad tukato baa fadli badan waa haddii aynu habeenkii laba u qaybinno wey habeenkii markaynu laba u qaybinno inaad markaa habeen barhka tukato ayaa waxa weeye ayaa afdalahoo ka fadli badan inaad awalka ka tukato iyo inaad xagga dambe ka tukato lafteeda oo habeen barhkii laftiisii markaad habeen barhka tukato yani bacdalmuntasaf baa laga wadaa markii habeenkii kala barhkii uu gaadhay inaad markaa halkaa salaaddii ka bilowdo iyo afdala haddaad saddex u qaybisana saddex islaag haddaad u qaybisana qaybta dambe inaad markaa ka tukato salaatuleylkii iyo afdal noqonay wanaflu wasata leyli afdalu waa liman qasamahu nisfayni wey uma aakhiruhu afdalu haddana aakhirkiisa ayaa afdala wahada liman qasama leyla alaaan waa qofkii habeenka markaa saddex isleeg u qaybiyey ayaa markaa ulusleyl aakhirka ka tukanaya wahaani qaybta labaad salaatu duxaa waa salaadii duxada wa aqaluhaa rakcataani inta ugu yari iyada waa laba ragcadood wa akaruhaa hinta casharata ragcatan inta ugu badanina waa laba-iyo toban ragcadood labaa ugu yar labiyo tobanna way ugu badan tahay waa qowl madhabka ku jira laakiin waxaa muctamada inay sideed ugu badan tahay wa waqtuhaa waqtiga salaadani min irtifaaci shamsi ilaa zawaaliha waa laga soo bilaabo waqtigeedu waa markay qoraxdu kor u yar kacdo yacni in waran leeg sida isha u muuqanaysa in waran leeg markay kor u kacdo ayuu waqtigeedu ka bilaabmaa ilaa zawaaliha ilaa qoraxdu ay markaa xagga cadaerdhaca u iilanayso ayuu markaa waktigeedii noqonaya kamaa qaalahu nawawiyu sida uu nawowi ku sheegay fi taxqiiqi kitaabkiisa taxqiiqa iyo wa sharxi lmuhadabi sharxulmuhadabka labadaba horeynu usoo aragnay adu waa ila istiwa wey ilaa iyo waktiga istiwaaga barhka zawaalka waxaa ka horeya de istiwaaga baan yar ka horeeye istiwaagaasi haddii uu gaaro waktigii salaatu duxuur waa baxay wahaaliu ka saddexaad salaatu taraawiix waa salaadii taraawiixda wa hiya cishruuna rakcata bicashri tasliimaati fii kuli leylati min ramadaana wa hiya salaadan taraawiixdu cishruuna ragcatan waa labaatan ragcadood bicashri tasliimaatin oo saga- eh, toban salaamo naqsi ay ku jiraan waa labaatan ragcadood oo toban salaamo naqsi ay ku jiraan yacnii laba ragcadood oo kastaba waa laga baxaya fii kulli leylatin min ramadaan habeen kasta oo ramadaan ka mida salaaddaa waa la tukanaya wa jumlatuha duduubkeedu markaa khamsu tarwiixaatin waa shan nasasho oo dee kolkii afar la tukadaba waa la nasanaya markaasa haddana afar kale la tukanaya markaasaa la nasanaya waa sideed afar laba saddexaad baa la tukanaya waa la nasanaya waa labiyo toban afar afraad baa la tukanaya waa lix iyo toban markaasaa la nasanaya afartii shanaad baa la tukanaya markaasa haddana la nasanaya witridii baa la raacinay shan tarwiix marka halkaas ka soo baxay wayalwi shaksu qofku wuxuu niyoonayaa bikulli ragcatayni minha laba ragcadood oo kastoo ka mid ah ataraawix salaadii taraawiixda inay tahay buu niyoonaya aw qiyaami ramadaana ama qiyaamkii ramadaanta inuu yahay ayuu niyoonaya walow sallaa hadduu tukado arbacan minha afar ka mida bitasliimatin waaxida hal salaama naqsi uu ku tukado lam tasixa salaadaas u asixi mayso salaadani saasay u soo aroortay in laba laba loo tukado markii laba la tukadaba laga baxo afar afar in la isugu xiro salaadan taraawiixda ee saxaabadii lagala kulmay qaabkii loo loo arkay unbaa loo tukanaya waxba laga bedeli maayo tiradeedana intaasaa lagu ekaynayaa saxaabadii lagala kulmay ee ummaddii ka dambeysayna ay markaa tukan jirtay haddii markaa afar la tukado dee afartaasi salaadan taraawiixda umay soo aroorin ee in laba laba looga baxo ayuunbaa u soo aroortay wawaqtuhaa salaadan waqtigeedu bayna salaati alcishaai waxaa la tukadaa cishaai kadib iyo wa uluuci alfajri waa bayna salaati alcishaa waxay udhaxaysaa salaada cishaai iyo wa uluuci alfajri waa beriga yani waa habeenkii oo dhan weeye salaada cishaa hadii qofku tukado taraawiixdii waqtigeedii waa soo galay sidii witriga oo kale ilaa iyo waa beriga faslun wa sharaa'iط الsalaati qabla dukhuuli fiiha khamsatu ashyaa shuruudaha salaadu inta aan la gelin waa shan shay shuruudihii salaada halkan wuxuu ka gelayaa waa waa shuruud sixa wey waa shuruudii salaadu ay ku ansaxaysay kuwii hore aynu soo aragnay waxay ahaayeen shuruudihii salaadu ay ku waajibaysay marka haddaba shuruudaha ay salaadu ku ansaxdo een waxay u kala baxayaan ee ama waxaynu odhanaynaa shar- sh- shuruudaha salaadu waa horta waa la doonayaa qabla dukhuul buu ina yidhiyo ka hor ka hor baad la imanaysaa shuruudahan laakiin haddana macnaheedu ma aha inta aanad gelin unbaa lagaa doonayaa haddaad gasho shuruudahan lagaama doonaye maaha shuruudii salaada ka hor baad xaqiijinaysa ood la wada imanaysa salaadii intaad ku jirtana waad ku sifaysnaanaysa oo haddii shardigii buro adigoo salaadii ku jira salaaddii way buraysa kolka aad la imanaysaana wuu ka horeynayaa salaada ka horbaad ayaad shardigan soo xaqiijinaysa aad horta soo sugaysaa wa sharaa'itu salaati shuruudihii salaadii qabla dukhuuli fiiha inta aan la gelin lala imanayay kadibna lagu sifaysnaanayay ilaa intay salaadu jirto weeye khamsatu ashyaa shan shay weeye washuruudu wiyi shuruudu jamcu sharطin waa shardi jamci marka dee sharaa'id baaba inoo qornayd isaguna shuruud buu inoo sheegay sharaa'id waa jamcu shariita iyadu sharaa'id waa jamcu shariita een shuruudna waa jamcu sharطin wa huwa luqatan alcalaamatu buu yidhi luqa ahaan shardigu waa calaamadda saasaa kolley caan baxsan laakiin haddana kutubta luqadu si kale qaarkood u dhigaano waxay yidhahdaan shardigu luqa ahaan waa in iltizaam qofku uu sameeyo waa in wax laysku laazimiyo shardi baan waxaa kaaga dhigay waa adigale yacni waa kugu laazimiyey amaa calaamadda sharad baa la yidhaha bay yidhahdaan bifatxi ra sharad oo jamceeduna ashraad uu yahay أما شرط وجمعي سنة شروط يهي والتزامك وشرعا شرعي أهانا ما تتوقف صحة الصلاة عليه ووحي أي كتل نسميسي صلاة عن صحتان كيو هو صلاة أنا أنصح إلا أنت وليس جزءا منها هدنا عن صلاة دي كمد أهي ووحان صلاة دي قيبك أهي أو صلاة دي كمد أهي صلاة دي إنا أنصح دانا إستقع كتل نسمتها وخرج بهذا القيد قيد كان ضمبه aynu leenahay salaada kamid ma ah waxa ku baxaya ar-rukn ruknigi salaada rukniga salaadu fa innahu juz'un min as-salaah salaadu la anti ma asaxdo oo shardi xaga uu kala kala siman yahay shardiga la'aantii salaadu ma asaxayso ruknigana la'aantii salaadu ma asaxayso laakiin waxay ku kala duwan yihiin ruknigu salaadu ka mid yahay shardiguna salaada ka mid maaha الشرط الأول شرطك كوبات طهارة الأعضاء حبنه وإن كطاهريين من الحدث حدثك بحي ميري واجبيني وحي ويسا واجبيني الأصغر والأكبر كي لا يكي وينا عند القدرة وهذه قفك أود لي قفك أود وي إنه طهارة قاته فدين الصورة قال أهين إنه طهارة قاته وفاقد الطهورين كي لولا ليه أما فاقد الطهورين كي فاقد الطهورين كآية لبضي وحطاهرين يوايي labada wax daahiriya maxay ahayd biyihii iyo iyo ciidii labadiiba kii waayey de kaasunbaa hadduu diyaarad saaran yahay amaa faaqidu طahuurayn kii markaa faaqidu طahuuraynka ahaayee labadiiba waayey ciiddii iyo iyo wuxuu waayey biyihii labadiiba diyaarad buu ku xaniban yahay cirka sare ama dooni buu saaran yahay oo baddana biyaha kama darsan karo biyana ma haysto markaa faaqidu tahurayn baa la yidhaahda waxba ma hayo kaasi muxuu samaynayaa fa salaatuhu saxiixatun kaa salaadiisu way iska ansaxaysa sidiisaasun buu ku tukanaya isagoo aan wax alla wuxuu sameeyi jirin qaar baa laga inay gidaarada diyaaradda masmasaxaan waxba taasi cibaado maayo isku lugoyni ilan ciiddiina meesha kuma haysid waa nin markaa intuu biyo waayo caana ku weysaysanayo kalun baad noqonaysa fa salaatuhu saxiixatun ninkaa salaadiisu saasay ku ansaxaysa مع وجوب الإعادة عليه صلاة way ka ansaxday hadana inuu soo celiyaa laga doonaya inuu soo celiyana waa laga doonaya markuu ama ciidii helo ama weysa biyihii helo ayuu mar labaad u tukanaya salaada markan horena tukabayna oranayna si aan waqti kaaga bixin wa taharatu najas waxa taa lamid ah dadkan Itoobiya ku safray ee basaska raaca iyaga laftoodu way cabanayaan oo nimankii salaad ma joojinayaan oo salaadii waqtigeedii baa baxaya kuma joojinayaan marka qaarkood inaad weyse qiin baa laga yaabaa su-aalo noocaasaa yimaada kursigaaga adigoo fadhiyo kole hadda u taagi weyday ayuunbaa tukanaysa hadhow markii markaa ka degtana dee salaadiisaani waad u tukanaysa wa tahaaratu najas tahaaradii nijaasada dii qofkii iyadii markaa nijaasadii inuu qofku daahir ka yahay iyo iyaduna shardiya najaskii alladii laa yucfa canhu nijaasadii aan saamaxa ahayn fii thawbin thoobkii waa in tahaaradii laga helo wabadanin jirkii waa in laga helo maradii iyo jirkii iyo wamakaanin meeshii lagu tukanayay wasayadkuru lmusanifu sheekhaa sheegi doona buu yidhi haada alakhiira kan dambe qariiban dhowaan buu sheegi doonaa ayuu sharixi doonaa halkaasina ku sharixi doonaa buu leeyahy wathaani shardiga labaad satru lawni alcawra cawrada midabkeedii in la qariyo cinda alqudrati markii awood loo leeyay markaa midabkii in la qariyuunbaa waajib hadaa doonto mare ku dhegan hadaad hataa ku qariso oo midabkii aanu ka dhex muuqanaynin salaaddii way ku ansaxaysa lakin hadday maradu kugu dhegan tahay waa karaahiyo weliba markay dumar tahayna karaahadu way sii adkaanaysa wathaani satru lawni alcawrati cawrada midabkeedii in la qariyo cinda alqudrati markii awood laleeyahay markaa la qarin wax lagu qariya la helayo dawey walow kaana ashaksu hadduu doono qofku haba noqdo khaaliyan mid keligiiya oo weliba fii dulmatin meel mugdiya ku jira oran maayo de qolkanaabay asturaye mugdina waan ku jira cidibay ma arkaysa sideedaasumaan ku tukayaan qaawan salaadi ka asixi mayso fa in cajaza can satriha hadduu markaa uu kari waayo inuu asturo hadduu ka itaal gabo sallaa caariyan isagoo qaawan buu iska tukan dharba ma haysto walaa yuumiu ma ishaarayo birukuuci wasujuudi rukuucda iyo sujuudda ma ishaarayo isagoo isla cawrada qari ee muxuu samaynayaa bal yutimuhuma saani buu rukuucay saani buu sujuudaya hadday doonaan dad ha joogaan iyagaa laga doonaya inay indhahooda qarsadaan oo ay markaa waxa qadulbasar la yimaadaan laakiin isagu salaadiisu tukanaya walaa icaadata calayhi lagumana lahaa isaga markaa soo celin soo celin laguma laha oo dee in dhar la waayo iyo iska markaa haalib ahayd oo dadku waagii hore wax dhar haystaaba iska yaraaba markaa inuu dhar la-aani ay dhacdo iyo iska badnayd markaa salaad la soo celinayana ma lahabu ويكون ستر العورة عورة أستر كذا وحنا نقولنا بلباس طاهر مرة طاهرة wax طاهرة أم بعد ما عرفت إسكو أستر وداد مرة نجاسة هاي ستر وناد وح كلا هينين iyadiina aanad waxaad ku maydhahaynin waa iska tuuraysaayo nijaas ku tukan maysid adigoo markaa bilaadhara iska tukanaysa wayajibu satruhaa aydan waxa waajibi in lagu asturo maaragtay in la asturo ayaa waajibi cawradii fii gayri salaati markii aan la tukanayn can acyuni nnaasi dadka indhahooda laga asturi haddaan xataa qofku tukanaynin cawradii inuu asturo hadday meeshii dad joogaan inuu asturaa waa waajib wa fi lkhalwati keligii hadduu yahay meel markaa cidla hadduu joogana iyadana waa saasoo kale waa la asturi laakiin waxaa la yidhi markuu keligii yahay cawrada uu qofku asturaya waa uun sawataynkii waa labadii maaragtay muqalladka ahaa ee cawradooda ay adkayd xaggii dambe iyo maaragtay iyo iyo xubinkii taranka ayuunbuu asturaya markuu keligii yahay intaasaa waajib ku ah bawdadiisa inuu asturo ninkii waxba waajib ku noqon mayso laakiin markuu dadkii la joogo da dadkii wuu ka wada asturaya cawradii oo dhan ilaa lixaajatin xataa hadduu keligii yahay cawradii wuu asturaya ilaa lixaajatin inay markaa dani keento mooyaane inuu markaa qari muujiye min ikhtisaalin sida isagii oo meedhanayo oo kale wanaxwi iyo wixii lamid ah haddii baahi ay timaado dee wuu markaa wuu banaynaya laakiin markii aanay baahiyi jirin cawradiisi waa inay asturnaato wa amaa satruha can nafsihi inuu naftiisa cawrada ka qariyo falaa yajibu kaasi isagu waxba waajib ma aha eeg markuu cidlo joogo ha qariyo waa la yidhi laakiin markanuu maalan maydhanayo oo kale dee xaajadii baa keentay oo uu faydaya inuu isagu iska qariyo dhinaciisa iska asturo oo indhihiisii uu ka qariyo cawradii iyadu waxba waajib ma aha laakiin yukrahu waxaa la karaahiyaystaa nadaruhu ilahay inuu cawradiisii uu eego oo markaa waxa weeye araggiisii markaa waxa weye ku qotomiyo waa arrin markaa laga fiican yahay wa cawratu dakari ninkii lab ma qofkii lab cawradiisu maa bayna suratihi wa rukbatihi waa xudunta iyo jilibka inta udhaxaysa wakada alamatu adoontiina waa labi wa cawratu lxurati gabadhii xurada ahayd iyadu aan adoonta ahayn fi salaati salaada dhexdeeda cawradeedu maa siwaa wajhiha wa kafayha waa wixii ka soo haray wejiga iyo labada kaf dahran wa baطnan labadii kaf bogga iyo markaa dhabarkaba labaduba waa la soo reebayaayo cawro ma aha ila lkuucayni ilaa iyo laga gaadhayo labada kuuc kuuca horeynu u sheeg kuuc waalkabanu laftaa suulka ka dambaysa marka halkaa ayay markaa ku joogsanaysaa kuucii waa halka amaa cawratu lxurati gabadhii xurada ahayd cawradeeda miyaa khaarija asalaati marka aanay salaad ku jirin ee dad ajnabiya rag ajnabiya ay la joogto fa jamiicu badaniha waa jirkeedoo dhan yani ma eegi karaan xataa wejigeeda ma eegi karaan haddii aanay dani imanin wa cawratuha cawradeedu fi lkhalwati markii ay keligee tahay kadakari waa sidii labka oo yani xudunta iyo jilibka inta udhaxaysa markii keligee tahay cawradeedu iyada waa xudunteeda iyo jilibka inta udhaxaysa ninkiina waa inagidhi haduu keligii yahay cawradiisu waa sawateynka walcawratu lugatan annaqsu cawradu af carabi ahaan alcawra waa annaqs waa dhinaan ama nusqaan weyn wa tuطlaqu sharcan sharci ahaan waxaa lagu iطlaaqaa calaa maa yajibu satruhu wixii ay waajib tahay in la asturo wa huwa lmuraadu huna waana macnaha halkan la doonayo wa calaa maa yaxrumu nadaruhu macno kalena way leedahay sharci ahaanoo wa calaa maa wax kalena cawro waa la yhahda wixii yaxrumu nadaruhu in la eega ay xaaraanta ahay waxa in la eegaa ay xaaraan tahayna cawro waa la yidhahdaayo waa markuu ina lahaa amaa cawratu lxurati khaarija asalaa fa jamiicu badaniha waa yani dadkii ajnabiga ahaa maxay jirkeedii ka eegi karaan waxba ma eegi karaan wy haddaanay xaaja imanin waxbaba ma eegi karaan marka wacalaa maa yaxrumu nadaruhu wixii in la eegaa ay xaaraan tahayna cawro waa la yidhaahdaa wadakarahu asxaabu kan isaga asxaabtu waxay ku sheegaan fii kitaabi nikaax kitaabka guurka ama nikaaxa iyay ku sheegaan والثالث شرط الصدحات الوقوف قفك انه يستاغو على مكان طاهر مكان طاهر وكين لها markuu yiri waa in marada iyo jirka iyo makaanka la daahiriyo musannifka sheegi doona waa kan markaa halku ku sheegay alwuquf ala makan tahir meel tahira illa istaagu fala tasixu asixi mayso salatu shakhsin qof salaadi yulaqi ba'da badanihi oo la kulmayo jirkiisa wax kamida aw libaasi ama dharkiisa wax kamida najaasatu najaasa ay la kulmayso fii qiyaamin marka uu taagan yahay aw qucuudin ama uu fadhiyo aw rukuucin ama uu rukuucsan yahay aw sujuudin ama uu sujuudayo qofkii makaankii uu ku tukanayay waa inuu daahiriyo maxaa loogala jeedaa waa inaan isagu nijaas taaban jirhkiisu baryaha uu xidhan yahay ee la maaragtay markuu rukuucay markuu sujuuda dhaqdhaqaaqaya iyaguna sidoo kale waa in aanay taabanin najaaso waa inaan iyaguna nijaaso taaban intaasun baa loola jeeda marka markaad sujuuddo meelihii aad taabanaysay waa inaan nijaas ahayn hadday najaaso kale oo aanad iyada taabanayni ku hoos taallo dhibaato kugu keeni mayso falaa tasixu salaatu shaksi qof salaadii ma ansaxayso yulaaqi uu la kulmayo bacda badanihi jirhkiisa wax ka mid ah aw libaasihi ama dharkiisii wax ka mid a najaasatu najaasa ay taabanayso fii qiyaamin mar uu taagan yahay aw qucuudin ama uu fadhiyo aw rukuucin ama uu rukuucsan yahay aw sujuudin ama uu sujuudsan yahay waraabicu ka afraad alcilmu bidukhuuli lwaqti waa in aqoon qofku uu leeyahay waktigii inuu soo galay aw dannu dukhuulihi waa inuu garanayo aw dannu dukuuli ama waa inuu u malaynayo inuu soo galay bilijtihaadi ijtihaad ugu malaynay markuu ijtihaaday haddii maalan daruuro iyo waxbaa jira ma garan karayo dee wuu dadaaliyo wuu ijtihaadi markuu ijtihaado markuu is yidhaahdo hadda waktigii waa soo galay wuu tukan karaa falow sallaa hadduu ku tukado bigayri daalika intaas iyadoonay dhicin ijtihaad lamuu iman waxbana cilmi kalena ma hayo wuu iska tukaday uun lam tasixa salaatuhu salaadu ka asixi mayso wain saada falwaqta waqtigiiba haku beegnaade haddana waqtigiiba haku beegme salaadaas u asixi mayso walkhaamisu ka shanaad ee u dambeeya istiqbaalu lqiblati waa in qibladii loo jeedsado ay ilkacbati kacbadii weeyi wasumiyat qiblatan qibla ayaa la yidhaahdaa lianna almusaliya qofkan markaa musaliga tukanaya ayaa yuqaabiluhaa u jeesta markaa qibla waa waxba wixii kaa horreeyaad u jeedsanaysay wey wa kacbatanna waa lagu magacaabaa liirtifaacihaa ila way taagantao way sarraysaa kacba markaa kacbadu waa wixii sarreeya واstiqbaaluhaa qaabilaadda qiblada la qaabilayaa bisadri waa shafka ama laabta intaasaa markaa qiblada lagu qaabilaya واstiqbaaluhaa bisadri laabta oo lagu qaabilaa sharطun shardi bay u tahay liman qadara calayhi qofkii awooda واstahnaa wuxuu soo reebay almusanifu sheekhu min daalika intaa wuxuu ka soo reebay maa dakarahu waxa uu ku sheegay fii qowli hadalka uu yidhi wayajuusu waxaa bannaan tarku istiqbaali اqiblati qiblada ujeedsigeeda in markaa wax weya laga tago fi salaati salaada dhexdeeda fii xaalatayni laba xaaladood ayay bannaantay in qiblada laga jeedsadaa kow fii shiddati اlkhawfi markii cabsi darani ay jirto fii qitaalin mubaaxin iyadoo lagu jiro dagaal bannaan dagaalkii xaaraanta ahaa maaha dagaal bannaan iyadoo lagu jiro waaya markaa dagaal bannaan keliya maaha waa dagaal bannaan iyo iyo baxsad bannaanba carar banaan baxsad banaan haddaad ku jirtana iyadana waa la mid fardan kaanat isalaatu aw naflan salaadaasi ama faral ha noqoto ama sunno ha noqotee qibladii markaa way kaa dhacaysa xagga aad u cararayso ayuunbaa dee u tukanaysa markan dagaalka lagu jira aanay kuu suuragalan inaad qibladii u jeedsataana dee adigoo dagaalamayo dagaalkii wada iyaad salaadiina wadaysa wa fi naafilati marka labaad xaaladda labaadna wa fi naafilati waa salaadii sunnaha ahayd dhexdeeda fi safari safarka dhexdiisa lagu sunaysanayey calى الraaxilati gaadiidka dushiisa ama hasha dusheeda falilmusaafiri qofkii safar ku jiray safaran mubaaxan safar bannaan waxa u bannaan walow qasiiran safarkaasi haba gaabnaado oo meelahan dhowdhowha ka soo noqonaye atanafulu inuu sunaysta ayaa u furan sawba maqsidihi isagoo u jeeda sawba waa ay jihata maqsidihi dhinacii uu u socday isagoo ujeeda dhinacii uu socday isagoo u jeeda inuu iska sunaysta ayaa u bannaan waraakibu daabati qofkii daabada fuushanaa laa yajibu calayhi kuma waajibo fii sujuudihi marka uu sujuudayo wadcu jabhatihi inuu wejiga saaro calaa sarjihaa koorihi maalan oo kale qofkii markuu daabadii ama faraskiisii fuushan yahay uu safarka yahay wuu iska sunaysanaya markuu sujuudayo lama odhanayo dhabarka daabada ama kooraha wejiga saar lama odhanaye wuu yar foorarsanaya kii gaariga wadayna waa saas oo kale soo gaarigiisii iska wata ayuu dee waxa weya rukuucdii iyo sujuuddii wuu yar ishaarayaa uune la odhan maayo wejiga meel saar hadduu meel saaro dee wuu tegaya bal yuumiu wuu ishaarayaa un birukuucihi rukuucdiisa iyo wa sujuudihi sujuuddiisa wuu ishaarayaa wayakuunu sujuuduhu sujuudda ayaa noqonaya akfada mid ka hooseeya min rukuucihi rukuucdiisa wa ama almaashi kii lugaynayey ee safarka ahaa fayutimu isagu wuxuu dhammaystiri rukuucahu wa sujuudahu rukuucdiiyo sujuuda u dhammaystiraya isagu qibladana wuu u jeedsanaya wayastaqbilu qiblata qibladu u jeedsan fiihima rukuucdiiyo sujuuda iyo wa fii ixraami markuu salaada xidhanayo markuu salaada xidhanayana wuu u jeedsan markuu rukuucayana wuu u jeedsan markuu sujuudayana wuu u jeedsan walaa yamshi socon maayo lugayn maayo ilaa fii qiyaamihi marka uu markaa taagan yahay mooyaane salaada qiyaamkeedii marka lagu jira faatixadii u akhriyayo ayuu iska soconaya isagoo socduu faatixadii iyo qur-aankii kale akhriyayba akhriyaya rukuucdii markii gaadhuu soo jeedsanaya wuu rukuucaya wuu kacaya oo ictidaalkiibuu la imanaya markaasuu ictidaalkana hadduu doono wuu soconaya waxoogaa intuu ka gaadhsiin karo markaasuu haddana sujuuddii u soo jeedsanaya wuu sujuudaya kolkuu sujuuddii ka kaco ayuu haddana fadhiisanaya kolkuu fadhiisto qibladii buu u jeedaya intaa haddana sujuuddii labaad buu sujuudaya wuu kacaya wuu soconaya walaa marka juluusi juluusku sheegaya waa bayna sajdataynkii ويستقبل القبلة فيهما قبلة أيو قابلة ركوع دي سجود مركو كتشرو إيو في إحرامه مركو صلاة حرانيو إيو جلوسه مركو أفرنيو بين السجدتين كوي لبدا سجودات حدود ولا يمشي السعان مايو إلا في قيامه مركو تاقين يهيبو يعني قيامك مركو قيامك ومركو قرآن كي أخريه إيو مركي اعتدالك إيو وتشهده مركي أتحياتك وكتشرو أتحياتك أنت يسوى إسكالو غينيا أيو أتحياتك أخريه وصلى الله وسلم على نبينا محمد الله أعلم